ishacyaha cutubkii lixaad sannaddii boqor cusiyaa dhintay ayaan arkay rabbiga oo fadhiya carshi sare oo dheer oo faraqii dharkiisa ayaa macbudkii buuxiyey oo meel isaga ka sarraysana waxaa taagnaa saraafiim oo midkood kastaaba wuxuu lahaa lix baal laba wejigiisu ku deday labana cagihiisu ku deday labana uu ku duulay oo midba wuxuu u qaylinayay midka kale oo waxay lahaayeen quduus quduus quduus waxaa ah rabbiga ciidamada oo dhulka oo dhanna waxaa ka buuxda ammaantiisa oo aasaaska iridda ayaa la gariiray kii qayliyey codkiisii oo gurigiina waxaa ka buuxsamay qiiq markaasaan idhi anaa hoogay waayo waan lumay maxaa yeelay waxaan ahay nin aan bishmihiisu daahirsanayn oo weliba waxaan dhex degganahay dad aan bishmahoodu daahirsanayn waayo indhahaygu waxay arkeen boqorka rabbiga ciidamada markaasaa saraafiintii midkood xaggayga u soo duulay isagoo gacanta ku sida dhuxul nool oo uu birqaab kaga soo qaaday meeshii allabariga oo intuu dhuxushii afkayga taabsiiyey ayuu igu yidhi bal eeg tan waxay taabatay bishmahaaga oo xumaantaadii waa lagaa qaaday oo dembigaagiina waa lagaa kafaaro gudey oo weliba waxaan maqlay codkii rabbiga oo leh yaan dirnaa yaase noo tegaya markaasaan idhi waay kane anigay dir oo wuxuu igu yidhi tag oo dadkan waxaad ku tidhaahdaa wax sii maqla mana garan doontaan oo wax sii arka idiinmana dhaadhici doonto dadkan qalbigooda ka dhig mid qallafsan dhegahoodana kuwa dhib wax ku maqla indhahoodana kuwa xidhan si aanay indhaha wax ugu arkin oo aanay dhegaha wax uga maqlin oo aanay qalbiga wax ugu garan oo aanay u soo noqon oo aanay u bogsan markaasaan idhi saydow waa ilaa goorma oo isna wuxuu iigu jawaabay waa ilaa magaalooyinku baaba'aan oo wax deggan la waayo oo guryuhuna ay noqdaan cidla oo dalkuna oo dhammaantiis wada baaba'o oo rabbigu dadka ka fogeeyo oo ay dhulka ku bataan meelo badan oo laga tegey oo haddii dhexdiisa toban meelood meel ku hadho way baabi'i doontaa oo sida geedo marka la gooyo jirridda u hadho ayaa farcanka quduuskaahu dadka jirrid u yahay